بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركي طبعا إلى بعض من كتاب الدرر البهية فصل في صلاة الجماعة جماعة صلاة buu u fasal yahay jamaacadan laisku jamaacaadayo salaadaha jamaacada lagu tukanayo aljamaacatu jamaacadu fi lmaktuubati salaada la faral yeelay dhexdeeda maktuubadii almu-adaati la adeysanayo la gudanayey aan qallaha ahayn taasoo kayriljumucati jumcana keyrkeed ah aan jumco ahayn fardu kifaayatin iska kaafin faralkeed weeye iska kaafin faralkeed weeye cala rijaali bayna ku tahay fardu kifaaya ragga dushooda albaaliqiina qaangaarada ah qaangaarka ah alaxraari xortaa almuqiimiina ku negi meeshaas almastuuriina ee asturan gayri اlmacduuriina kuwa cududaar lena gayrkooda aan cududaar lahayn rag weeye waana qaangaar waana xor waana muqiimiin astur bay haystaan mastuuriin weeye cududaarna malix waay waa fardu kifaayo jamaacada in la ogo markaas dadka qeyb ka mid a in laga helo weye fardu kifaayo dadka qeyb ka mid a waa inay la yimaadaan shaygan fardu kifaayaha ah oo ay u qumaan oo ay siday ahayd ula yimaadaan raggaasna shuruuddaas bay leeyihi almastuuriina waxa weeye alwaajidiina ragga helaya maa yustaru lcawra cawrada wax lagu asturo dhaqaaqaawan maa kayr اlmacduuriina weeye kuwo cududaar la keyrkood waa kuwaan cududaar lahayn waa inay jamaacada yimaadaan laakiin haddii cududaar qofku haysto jamaacada ka reebaya cududaaradana baabuljumca lagu sheegayaaye insha allah dee cududaar buu leeyahay markaas marka dumarkii iyo caruurtii iyo kuwii addoommada ahaa iyo kuwii musaafiriinta ahaa iyo kuwii qaawanaa iyo kuwii cududaarka lahaa iyo haasoo dhan laguma laha waaye ujarada kuwa la karaysayo ijaaratu cayn in kuwii kiraysay u fasaxaan mooyaane marka waa fardu kifaayatin cala al asaxi sida asaxa ah waaye salaadda haddaysan mu-addo ahayna salaad la qallaynaya tahay dee in laisku jamaacaada waajib maaha wixii jumco aan ahayn baa layidhi hadday jumco tahay iyada jumcada halhal looma tukadee waa in laisku jamaacaado wey intaa markuu inoo sheegay jumcooyinkana jamaacaadka midda ugu adagi waa salaada subax maalinka jumcada markii laga reebo salaadaha subax in la yimaada ugu adag oo weliba subaxa maalinta jumcada ah subaxyada maalmaha kalea ku xiga cishaha ku xigo casirkaa ku xigo maqribkaa ku xigo hagee laga oogaya baxaysu meelna laga oogayo yadharu shicaaruhaa shicaarkeeda daahirayo muuqaalkeeda daahiraya fii maxalli iqaamatan oo ka daahirayo oogiddeeda maxalkeeda meesha laga oogay meesha laga oogay shicaarkeeda baa ka muuqan halkaas baa laga tukadaa jum waxaa laga tukadaa jamaacaad jamaacaad baa laga tukadaa waa laga adimaa waa la waa la waa meelay ka muuqanayso falow tarakuuhaa jamaacaad hadday ka tagaan dhammaantood kulluhum dhammaantood afimu waa dembaabayaan waquutuluu waa lala dagaalamaya dowladda cadaa la haysaa ilaa la dagaalamasa maxaa looga tukan waaya magaaladan jamaacaadka leey ku dhacay waa lala dagaalamaya wa tudraku ljamaacatu jamaacada waa la haleelaa idaa kabara markuu kibaarto imaamku takbiirat alimaami idaa kabara markuu kibaarto ma'muumku takbiirat alxiraami xirashada takbiirteeda walxaal alimaamu imaamkiina lam yusallim weli uusan salaama naqsan waxa weeyaan jamaacada maxaa lagu haleeli karaa allaahu akbar hadduu dhaho ma'muumku iyadoo aan weli imaamku assalaamu calaykum dhihin jamaacadii waa haleela jamaacadii qofkaasi waa soo haleelay waay walxaal alimaamu lam yusalim usan weli salaama naqsi allahu akbar markuu yidhi haddii imaamku assalaamu calaykum dhaho waxba qofkaani fadhiisan mayee salaaddiisa horey kasii wadanaya ajarkii jamaacadana waa hela laakiin ajarkii haa helay qofkii salaada la xirtay oo jamaacadoo dhan la tukaday ajarkeedii oo kale ma leh ninkaana allahu akbar buu ka soo gaaray midna tii lagu xirtay buu kala soo bilaaba waa kala duwan yihin ya waa kala duwan yihin ayib jamaaco cusub hadduuba la xihan karo iyadaaba usii fiicanba wa shuruudu sixati lqudwati dayashada ama xirashada asixideeda shuruudeedu axada casharaa koob iyo toban waayo alawalkan ugu horeeyay caadaamu taqadumi lma'muumi ma'muumka hormaridiisa la-aanteeda weeye calaa imaamihi imaamkiisa u ka hormaro waa intaa lala-yahay fi lmakaani makaanka dhexdiisa uu kaga hormaro bicaqibihi ciribtiisa filqaa'imi kii taagnaa haddii la taagan yahay imaamka iyo ma'muumka ma'muumku waa inuusan ka hormarin ciribta imaamka dee doonaa ha sinaadeene waa qiyaamka wa alyatayhi alifta iska kordhigo wa alyatayhi labadiisa baryood waa inuusan kala hormarin fil qaacidi kii fadhiyey haddii fadhi lagu tukanayana dad fadhi ku tukanaya ay yihiin cududaar bay leeyihiin maalan dad fadhi ku tukanaya waa in simaha ama barida ma'muumku ka horma ka horeyn kan imaamka taasaa laga maarmaana marka fi lqaa'imi fii xaqi lqaa'imi wey waaye tanna fil qaacidi fii xaqi lmusalli alqaacidi kii tukanaya fadhiga ku tukanaya wey taa waa shard adani kan labaadna cilmuhu ma'muumka ogaalkiisa weeye biintiqaalaati limaami imaamka guurguurkiisa waa in ogi hadba imaamku meeshuu marayo salaadana imaamkaad la socotid rukuucdeeda sujuuddeeda qiyaamkeeda hadba meesha imaamka guurguurkiisa waa inuu la socdo ahaalidu kan saddexaadna niyatu liqtidaa'i ku dayasho niyadeed weeye awil jamaaca jamaaco niyadeed jamaaca u niyeysanaya ama iqtidaac ma'muumnimo ama alimaamu imaamka fatusanu lahu isaga waa loo suneeyaa alimaamatu imaamnimo inuu niyeysto fii kayri ljumacati jumcada wix aan ahayn walmucaadati salaada mucaadada waxaan ahayn walmajmuucati fi lmadari roob sababti midii loo hormariyay waxaan ahayn walmanduurati midii la nadray jamaacatan jamaaca lagu nadray wix aan ahayn imaamkana tujinaya salaadahan oo dhan imaamnimo inuu niyeysto waajib ma ah waa u sunni ma'muumkuse ma'muumnimo inuu niyeysto waa waajib iskama dabageli karo hadduusan ma'muumnimo niyeysan amaa imaamka salaadahan afartaabuu imaamnimo khasab ah inuu niyeysto jumcada kan tujinaya imaamka ka ah walmucaada waa maxay salaad la soo celinayo wuu soo tukaday mar labaad buu salaadii soo celinayaa imaamka noqaa la yiri imaamnimaha niyeysto labo walmanduurati jamaacatan walmajmuucati fi lmadari roob sababtii midda loo hormari maqrib iyo cishaa la isku tukanaya jamcu taqdiim roob dartiis roob baan kacayn baa la leeyahay ninka imaamka ka noqday qofkaasi waa inuu imaamnimadiisu walmanduura jamaaca waa maxay jamaacaw nadri nadar wuxuu ku galay duhurkan inuu jamaaco ku tukado saa la yidhi adiguba na tuji imaamnimo waa inuu neyso waan afartaas salaadood un afartaas salaadood imaamnimo niyeysanaya inta kale laakiin inuu niyeyso imaamnimo waa u sunni ayb afartaasna waa laga maarmaan amaa fiihaa afartan dhexdood fatajibu calayhi waa ku waajib imaamnimadu aydo lagu noqoy noqoshe afartan imaamnimo waa laga maarmaan araabicu midka afraad mu- muwaafaqatu nadmi salaatayhimaa damiirka ya taniyada laisku taniyeynayo waa maxa salaatayhimaa imaamka iyo ma'muumka labadooda salaadood nadmigooda iyo taxoodu iswaafaqideeda shardiya fil afcaalina iska waafaqsanyaen afcaasha allaahirata muuqata imaamka iyo maamuumku markay isku xihan karaan salaadoodu waa inay tahay salaad isku qaab loo tukado hadday doonaan laba salaadood ha kala wateen duur iyo casar baa midna isku tuk- tukanayaan isku xirteen midna waa qalle midna waa joogtaa maalan dee isku sibaa loo tukadaa duur iyo casar isku sibaa loo rukuucaa loo sujuudaa loo istaagaa soo ma salaadahooda taxoodu waa inuu iswaafaqsan yahay fi lafcaali daahira afcaasha muuqato wey falaa tasixu ma asaxayso maca ikhtilaafihimaa labadaa iskhilaafkooda macooda haddii aysan iswaafaqsanayn ma ansaxayso qudwadii tasixu qudwadii iyo dayashadii ma ansaxayso salaadahoodii oo iskhilaafsan maca ikhtilaafihimaa maca ikhtilaafi salaatayhimaa ka duhrin oo bikusuufin lagu xirtay wey qof baa duhur buu tukanaya midna kusuuf kusuuf waa maxay qorax madoobaad wuxuu leeyahay laba qiyaam laba rukuucood ragcad kasta kanna ma leh duhurku iskuma xihan karo waaye aw janaaza duhur iyo janaazo janaazada rukuuc male sujuud male jana- duhurkiina waa leeya layskuma xihan karo alkhaamisu midka shanaad muwaafaqatuhu waafaqidiisa weeye ma'muumka weeye liimaamihina uu waafaqo fii sunanin sunayaalna uu ku waafaqo sunayaashaasoo tafxushu ay fool xun tahay almukhaalafatu khilaafid fiihaa dhexdeeda lagu khilaafo sunno kastoo ay fool xun tahay imaamka in lagu khilaafo waa inuu ku waafaqo ousan ku khilaafin ficlan xagga falidda hadduu falo wa tarkan xagga ka tegidda hadduu ka tago hadduu falana hala falo halala yimaado hadduu ka tagana ha ka tago ka sajdati tilaawa maalan waa sujuudu tilaawa aayad lagu sujuudo imaamku akhriy haddou falana raac haddou ka tagana adna ka tag ko maxaa ku xiga marka taasi wataa iyo wa tashahudin awala iyo atixiyaad hore oo kale atixiyaadka hore buu la yimi imaamka maamuumkuna ha la yimaado imaamku waa ka tegey ha ka harina raac amaa maa shayga laa tafxushu aysan fool xumayn almukhaalafatu mukhaalafo fiihi dhexdiisa in laysu khilaafo mukhaalafadu aysan fool xumayn ka jalsati اlistiraaxa raaxaysiga istiraaxada fadhigeeda oo kale wey jalsadeeda falaa taduru dhib ma leh hadduu imaamku la yimaado aduu waa ka tegi ka dhaa hadduu ka tagana aduu waa la imaan ka dhaa jalsat listiraaxa maxay tahy ragcadda koowaad sujuuddeeda labaad markuu ka soo toosay imaamku haddaba wax yar hakado istiraaxa taasa la dhahaa jalsat listiraaxa haddou ka tagana adou in yar waa hakan ka dhaca haddou la yimaadana ma iska dayn ka dhacdo maama ragcadda saddexaadna waa ka suurowda sujuudda labaad marka laga soo tooso waa ragcadaha aan atixiyaadku ka dambeyn la atixiyaad haddii ka dambeeya istiraaxaba maaha fadhigi weynaabaaba ka dambeeye asaadisu midka lixaad ijtimaacu limaami imaamka iyo walma'muumi ma'muumka kulankooda weeye fii masjidin ay ku kulmaan imaam iyo ma'muum waa inay masaajid iskugu yimaadaan wain bacudad walow bacudad haba fogaato almasaafatu masaafada dhexdooda ah masaajid magaaladan leeg hadduu yahay midna meesha u dambeysa taagan yahay midna meesha u horeysa waa isku xihan karaa mar hadduu la socdo intiqaalaadka meeshuu maraya imaamku safafkaa u muuqda takbiiraadkoo maqlaya mikrofoonkaoo maq- maqlaya mubaliqa allahu akbar ka daba qaylinaya oo maqlaya dhima leh wain kaanaa hadday ahaadaan imaamku iyo maamuumku fii kafadaa'in meel bannaan bannaan baa laiskugu yimi meelaha ciidaha lagu tukadoo kale shurida waxaa la shardiya an laa yasiida inuusan ka ziyaadin maa beynahumaa waxa laka dhe maa beynahumaa imaamka iyo maamuumka waxa u dhexeeya calaa halaadi mi-ati diraacin saddex boqol oo dhudhun taqriiba waana taqriib taxdiid maaha taqriiban suuro dhoweyn baa la yidhahda imaam iyo maamuum bannaanay iskugu yimaadeen hadday iskugu yimaadaan meeshii laa masaajid ma ahayn shardi waxa ah imaam iyo maamuum waxa u dhexeeya saddex boqol oo dhudhun waa inaysan ka badan dhudhunka bini aadamka wey taqriib maxaa looga jeeda haddii hadda s- saddex dhudhun iyo wax ku dheeraad noqdaan dhib ma leh waaye waqad xaqaqa haadihi lmasalata iyo wamaa yatacalaqu biha masaladan iyo waxa la xiriira almusanifu wuxuu ku taxqiiqiyey raximahu llahu tacaala ka kayrihiba lamida culimmada kale fi licaanati icaanaha icaanatu daalibiinka ee fandurha halkaa ka eeg buu ku yidhi waaye laakiin saddexdan boqol oo dhudhun ha dhowtii qolaba qolada ka horeysaa loo fiirin laba safba safa safka ka horeeya haddou doono qofka u horeeya iyo kan u dambeeya boqolaal mayl ha isku jireen iyo kumanaan dhudhun dhima leh wasaabicu asaabicu midka toddobaad attabciyatu way raacid maamuumka uu raaco liimaamihi imaamkiisa imaamka lama lama dhinac socdo lagamana hormaro raacid baa lagaa rabaa oo maxay tahay raaciddu waa waxa hada muhiima waxaa arkaysaa ma'muumiin garab ordaya imaamka tabciyadu waa maxay bian yata'akhara waa inuu ka gadaal maro taxarumuhu ma'muumka xirashadiisu waa inay ka gadaal madho can taxarumi imaamihi imaamka xirashadiisa maamuumka xirashadiisu allahu akbartiisa uu ku galay salaadu ha ka dambayso tii imaamku ku xirtay imaamku weli allahu akbar dhexda kaga jira haddii maamuumku bilaabo hakama jiraan weeye waayo isku mar bay dheheen ama dhexda iska iska soo gaareen aba kama jiraan waayo walaa yasbiqa waa inuusan hormarin maamuumku ho imaamkiisa biruknayni laba rugni oo ficiliyeyni ficil loo nisbeeyey laba rugni oo aan qowli ahayne ficiliyeyna maamuumku waa inuusan la hormarin waa laba rugni oo xiriira kayru dawiileyn ba ha noqdeen hadday doonaan kuwa aan dheerdheeray laba hadduu kala hormaro kas isagoo u cilmi leh inay xaaraan tahay badala salaatu waa budh maalan maamuum baa iska rukuucay imaamkii waa taagan yahy deedna waa ictidaalay maamuumkii samic allahu liman xamid imaamkii weli waa taagan yahy sujuuddii buu aaday maamuumkii imaamkii weli taa- waa taagan yahy wax kama jiraan weys waaya walaa yatakhalafu waa inuusan gadaal marin maamuumku canhu imaamka mise canhumaa bu idin qor matnigaan sheegaya matniga ya canhumaa waalaa yatakhalafu waa inuusan gadaal marin maamuumku canhumaa labadaa rugni imaamkiisa waa inuusan kala gadaal marin bilaa cudurin cudur daar la-aan laba rugni oo canhumaa waa cani rugnayni lficliyeyni laba rugni oo ficliyeyna waa inuusan kala gadaal marin hadduu kala gadaal maro salaadiisa waa budho waa maxay ta imaamki waa rukuuca waana ictidaali sujuuddiibuuna u hoobta ma'muumna weli waa taagan yahay cududaarna ma leh muxuu la taagan yahay cududaar ma leh salaadiisa waa bud cududaar hadduu haysan lahaa ma budheen cududaarku muxuu yihi markaanu ka hor hormarayo waaba halmaamo ama waa jaahil waa xagga horumarka cududaarka xagga gadaalmarkuna dee waa masaa'il badan baa ka timaada maalan waaba ma'muumku waa nin carab culus imaamkuna waa nin degdegaya waaba tanu wuxuu yihi fain kaana hunaaka halkaa hadduu yahay cudurun cududaar ka budi lqira'a qirada iyo culayskeeda dib ma waxa weeye qiradiisaa culus ninkan maamuumka ah qirado dhan maaha waa qirada waajibkaa iyo wa surcati limaami imaamka deg degiisa fiihaa qirada imaamkana ilaahay waa u sahlay horeba u ka caraabinayaa qirada kan maamuumkaana waa lagu adkeey waa iska culays hadday sidaasi jidho fayuktafaru waxaa loo dhaafay lahu ma'muumka halaaثatu arkaanin saddex rugni oo dawiilatin dheerdheer buu daba joogi karaa awal labay kaga buri lahay soo ma bilaa cududaar hadda cududaar buu leeyahay saddex rugni baana looga dhiga waaye hadda waxaa lagu leeyahay cududaarkaas qiradaasa ku culus oo kale laakiin waa inuusan nin qof waswaas qaba ahayn ee cajzi khilqiya abuur rabbaaniya buu iska jiitamayaa culays ay ku tahay qiradu ee dadkan waswaaska qaba hadday yihiin kuwaas waa khatar bay ku jiraan saddex rugni oo dheerdheer haddii lagu yiri loo xisaabin mayo kuwa gaagaaban sida ictidaalka iyo fadhiga labada sujuudood u dhexeeya loogu darimayo tirada waaye saddex markii la marayo haddou weli ma'muumkii meeshii taagan yahay oo faatixadii la la farganayo ya waa inuu inta waxaan oo dhan dhaafo imaamku meeshuu marayo ugu tago hadhow ragcad ha la yimaado markuu salaada ka baxee ayib masaa'il badanoo muhiima meeshaa kugu jira marka saddexdaa rugni oo dheerdheer buu ka dambeyn karaa daba socon karaa waa inaan saddexda la dhaafin waaye saddexdaas baa laga maarmaan ah athaaminu midka saddeedaad allaa yaclamu ma yidhi walaa maku dara matnigu maku dara laa ya maya maya kulligiin ma nusqadaana wada haysataa kani hoosna kama basixin baa umalaynayaa athaamin min ashuruudi muxuu ku yidhi haa oo nuskhadaasi waa dabcadee midaani hoosna waa ka tegey laadi matnigiina waa ka tegey markaas qofkii siday taa iska akhrisa dee khalad buu akhrinayaa soo ma dabcadee weeye taysiir mayaa tan ka waran nuurulhadi weeye waa waxa weeyaan haddii dee qofku waa inuu la socdo awal masalada oo yaqaanay waa inuu yaqaanay imaamka salaadiisa budhay haddii la dhaho hu- markuu ku dayanayo waa in ogyahay inay ka budhay khalad baaba soo baxay allaa yaclama maamuumka ama kan wax ku dayanaya waa inuusan ogeyn markay asaxayso kudayashadu budlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa buritaankeeda waa inuusan ogeyn bixadain ay ku budhay aw hayrihi xada hayrkiisa qofkan aa ku dayanaysa waa inaadan war ka hayn salaadiisu inay budhay xada ama ku budhay ama wax kale qofkuu weesaqa buu ka dhigan yahay adiga aadku ama ku og tahay ama yahayba haddaad si og tahay inay weesadiisu budhay dee mayaa ku xidhan ka dhaa waa mada waay maradeed ku tukanaya inuu dilaacsanta ujeed hadduu u jeedo inay dilaacsan tahay ama najaaso ay qofka la xidhiidho dee seeba ugu xidhanaya salaadba kuma jire waay iwaanasan waxaasoo dhan ogeyn wataasicu midka sagaala anlaa yactaqida waa taleeda waa loo baahanya waa inuusan caqiideyn wujuubal icaadati soo celinta waajib ahaanshaheeda calal imaami imaamka dushiisa inuu salaada soo celiya inay waajib ku tahay waa inuusan caqiideysnayn hadduu og yahay ma ma imaamkan uu ku xiranayo inuu hadhow salaada soo celiya waajib bay ku tahay kuma xihan karo maalan qof baa booraysay lifaqdi maayin baa la rabay inuu yihahdo licaqdi buu iska dhahaya laxniga dabacaadkan akhdaa madbaciya kaiira baa ku sugan meesha qofka sixi lahaayeen waa khaldayaanba qof baa biyo la-aan u weesays meeshuna waa meel biyo laga hela inta badan waa masalo qof baa salaad tukaday biyo iyo boorba waa waaye waa masalo laguma xidhan karayo hadduu doono ma'muumkuwa sidoo kale ha ahaado waa hadduu awal ogaa xaaladiis haddaadan warba ka hayn dee waxba laguma haysee alcashiru kan tobnaad an yakuuna alimaamu imaamku waa inuu yahay ma'muuman allaa yakuuna waa inu dhaho marka alcashiru kan tobnaad anlaa yakuuna alimaamu imaamku waa inuusan ahaan nin aa ku xihanaysa ma'muuman isaguna ma'muum qof isagiiba ma'muum ahoo qof weli daba jooga ha ku xihan markii imaamkiisu inta salaada ka baxo ma'muum kaco ma'muumiintan kacay mid ka mid a adiga waa ku xihan ka dhah taa maaha awal waa inuusan ma'muum ahayn maaha khalad loo fahmi waa inuusan hadda marakan aa ku xihanaysa uusan ma'muum ahayn wey hadduu doono markii hore ma'muum ha ahaan jiro kabacdi imaamkiisii kala tage waa lagu xihan karaa markaa dhib ma leh alxaadi cashara kan koob iyo tobnaad ay ay anlaa yakuuna alimaamu imaamku waa inuusan ahayn ummiyan ummi mid hooyo loo nisbay waa mid ummiyo aan faatixada saxayn walow fi sirayat salaadan kor looma dhawaaqe iyada faatixana kor looma akriye cidna wax kaama oge iska kaaya tuji ma ansaxayso haddowse mar wixii garanay waaye walxaal huwa ma'muumkuna laysa kadalika sidaa usan ahayn ma'muumku waa faatixada si fiican ba u yaqaan arday faatixada laga saxay wey imaamkiina maba yaqaanba dee ma'muum yaqaana faatixada kuma xihan karo mid faatixada khalday ummi hunaa waxaa weeye faatixadoo dhan ama qeyb ka mida qofkaan hagaajinayn hal xarafna allah ka dhigo hal shadna allah ka dhigo ka aradta meelaan idqaamnayn buu idqaam geliyaa kalmuttaqiim buu leeyahay mustaqiim xaraf xaraf ku bedelay dhahaan siinkiiba wuxuu ku bedelay ta musta buu muttaqiim leeyahay kaasuu isku sheed alfaqna waxaa la yidhahdaa xaraf buu xaraf ku bedelaya غayr الmaqdubi bucayn waa akrinaya khalad baa soo baxay waaye imaamka iyo ma'muumka hadday isku si yihiin ha isku xirteen waa isku xihan karaa hadda halka xaraf isku sibay u khaldayaan wey ayb ma'muumkuna waa inuusan imaamku waa inuusan ahayn mid ka nusqaansan ma'muumka hadduu dumar noqo imaamkii ahaan yahay isaga inaan rag yahay mada iyo wixii la mid a ma suuroobayso marka sidaas weeye shuruuddaasoo dhan bay leedahay ummi marka qofka marka halkaas la joogo dadka kale ceb bay u tahayoo iyo waxa weeyaan caayid qofkan waa ummi waxba ma yaqaan weeye sidai hooyadii ku dhashay weeye amaa nebigeenna marka laga hadlayo annabiyi alummiyi isaga ammaan bay u tahy waa mucjizaad waxa weeye isagoo aan meelna wax ka soo baran dugsi iyo wax qolo- qoran akrinayno ma garanaysaa wax qorayn buu saas qur-aankaas lagu soo dejiyo u akrinay isaga ammaan bay u tahay nebi ilaahay inay yahay bay caddaynaysaa xag rabbi laga bara looga keenay waay isaga waa u ammaan marka النبي الأمي عليه الصلاaة وaسلاaم أmا umadda kale waxay u tahay qof wax aqoon wey والله سبحaaنه وتaعالى أعلم بالsواaب